ciwaanka maantuna waxa weeye الديمقراطية مفاسدها
xaqiiqatu waa mafaasiid xaqiiqatuha mafaasiduha dimuqraadiyadda xaqiiqada ay tahay ama dimuqraadiyadda maxay tahay iyo mafaasidda ay iska leedahay dimuqraadiyadda waxaynu kusoo dhaweynaynaa sheekh cabdillaahi xasan xaashi albalbaraawi kusoo dhawaana
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سيدها المقشان بإذن الله سبحانه وتعالى وحين كلمات كورن دوناه mowduuca ciwaankiisa ama magaciisu uu yahay addimuqraadiyatu xaqiiqatuhaa wa mafaasiduhaa waxaad moodaa markii hore cinwaanka baxay inuu ahaa mafaasid اlintikhaabaat laakiin addimuqraadiyatu hiya aslu waاlintikhaabaatu farcu faidaa curifa alaslu curifa alfarcu dimuqraadiyaddu iyada ayaa asalka ah waa geedka waxyaabo fara badan oo doorashooyinku ay ka mid yihiin ay ka dulbaxeen haddii asalka la garto xaqiiqadiisa iyo mafaasidda iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo waxa shareecada islaamka uu ku khilaafsan yahay waxaa si sahlan loo fahmi karaa oo loo garan karaa waxyaabaha ka farcamay iyo midhihiisa xaqiiqadooda iyo xukunkooda addimuqraadiya waxaan filayaa inay tahay kelmadan dhegihiina aan ku cusbayn inta ay maqleenna aanay yarayn oo maanta waxaa laga yaabaa warbaahinta noocyadeeda kala duwan mid la arko iyo mid la maqlo iyo mid la akhriyo intaba waxaa qofku uu ku arkayaa indhihiisu ay qabanayaan dhegihiisana kusoo duulaya ishaada bidimuqraadiya laa siyama fi hada albaled ammaan la ammaanayo dimuqraadiyada oo aada loo koolkoolinayo oo in fara badan lagu darayo xasanaadka ama wanaagyada iyo horumarka waddankani uu gaadhay idan waxa ay mudan tahay in dadka muslimiinta ahi mabda'a noocaasa magac qura maahe waa mabda' mabda'a noocaasa xaqiiqadiisa inay gartaan xukumka uu ku leeyahay fi shariica alislaamiyana inay gartaan waa waajib waxaa dimuqraadiyaddu maanta ay noqotay halkudheg dad fara badani codkooda kor ay ugu qaadayaan bal waxay noqotay raaya yucmalu taxta liwaa'iha calan lagu hoos shaqeeyo oo la hoos harhsado wa yugani laha annaas in fara badan oo dadka ka mid ii dimuqraadiyadda way u heesayaan wa yuraxibuuna biha waanay soo dhoweynayaan bal dimuqraadiyaddu waxay noqotay nidaaman lilxukmi fi alcadiid min adduwal alati taqulu ana diinaha arasmi huwa alislaam hab xukumka ay mareen in fara badan oo ka mid ah dowladaha yidhaahda diinta rasmiga ee waddanku uu leeyahy waa alislaam bal laga yaaba inay dasaatiirtooda ay ku qoran tahay alshariicatu alislaamiya hiya almasdaru alasaasi walawal lilxukm ama lilqawaaniin shareecada islaamku waa kaalinta koowaad amabase waa barta koowaad ee ay ka soo baxayaan qawaaniinta waddanka lagu xukumaya dowlado badan oo saas ay u qoran tahay ayaa nidaamka xukunkooda uu noqday dimuqraadi walihaada kelmadda iyo mabda ay xambaarsan tahay markii ammaanta laga badiyey iyo sheeg sheegista dadka aada bay quluubtooda u gashay waxaanay sawirteen in fara badan oo dadka ka midii ana almashaakil alatii yucaanuuna minha sababuha alra'iisi huwa khiyaabu dimuqraadiya alxaqiiqiya dhibaatooyin fara badan oo dadku ay ka sheeganayaan ama ay ka cabanayaan sababteedu inay tahay inay maqan tahay dimuquraadiyaddii dhabta ahayd maalinta dimuquraadiyadda sideeda loo dabaqana inay dadku ku noolaan doonaan ana annaasa sayaciishuun fii jannatin cala alard inay dadku ku noolaan doonaan janno dhulka dushiisa ku taala bal waxa ay noqotay addimuquraadiya nidaamu almuxaakama waxyaabaha laysula xukum tago oo dad fara badani shay markay khalad ku xukumayaan mowqif ama hadal waxa ay ku sababaynayaan inuu arrinkaasi yahay mukhaalif lidimuquraadiya wixii dimuquraadiyadda khilaafsan ee baalmarsan ayaa dad fara badan agtooda ah khalad ama leexasho laga leexday xaqiiqadii nidaamkii wanaagsanaa iyo sidii saxdahayd arrimahan sheegay oo dhami waxay aada inoogu dhiiri gelinayaan bal si aynu isaga hubsanno qofka muslimka ahi shayna iskama ammaano mana ayido ma taageero hiil iyo hoona lama garab istaago nafya maalla uma bixiyo iyo waqti ilaa uu iska hubsado shaygaas oo u bandhigo calaa sharci illaahi subxaanahu wa tacaala wa diinihi wa xukmihi ilaahay sharcigiisa iyo xukumkiisa iyo diintiisa lianna sharca allahi cinda almuslimiina almu'miniina alxaqiiqiyiin huwa almiisaan ilaahay sharcigiisu muuminiinta dhabtaa iyo kuwa ilaahay si dhaba ugu hoggaansan waa shayga qura ay wax ku miisaamaan fma waafaqahu fahuwa xaqu wa khayru wa barakatu wa fadiila ilaahay sharcigiisa wixii waafaqaa isaga ayaa xaqa khayra barakaa wanaaga wa kulu ma khaalafahu fahuwa jaahiliyatu wa dalaalu wa radiila wax kastoo ilaahay sharcigiisa khilaafaa waa jahli waa lumitaan waddadii saxda ahayd waddadii maslaxada adduunyo iyo aakhiro laga lumay waa radiila waa shay liita oo aada iyo aada u hooseeya oo ay tahay qofka muslimka ay naftiisa inuu ka tahiro sida ilaahu uhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxay tahay su-aashu maa hiya adimuquraadiya addimuquraadiya waa maxay addimuquraadiya waa kelmad luqad kale laga soo minguuriyey oo ma aha kelima carabiya asalkeedu waxa weeyaan kelima yunaaniya qolada griiga la idhaahdo luqadooda ayaa kelmadani markii koowaad ay ku baxday cid kastoo ku hadashay carab iyo cajam iyaga ayaa ay luqadooda kasoo turjumeen waxa ay ka kooban tahay marka luqada yunaanka ama griiga la eego laba kelmadood oo kelmadda koowaad ay tahay diimuus oo macnaheedu yahay ashacab kelmadda labaadna ay tahay karatuus oo macnaheedu yahay alxukm xukumka aw isulta ama nidaamka wax xukuma marka labada kelmadood marka laysu geeyo shacab iyo xukum ee laysku daro waxaa ka soo baxaya xukmu shacbi idan dimuquraadiyaddu waa maxay carabi ahaan waa xukmu shacb marka la af soomaaliyana waxay noqonaysaa shacabka ayaa xukumka iska leh saas ayaa macnuhu noqonaya shacabku waa masdaru sulta waa ka xukumku uu ka imanayo wa masdaru tashriic wa wadci alqawaaniin shacabkaa xaqu leh shuruucdiisa inuu dejisto iyo qawaaniinta lagu maamulayo idan waxaynu odhan karnaa dimuquraadiyadu waa hab xukun qawaaniinta wax lagu xukumayo iyo shuruucdu ay tahay mid xagga shacabka ka imanaysa waxa aan wax kasoo qaad lihi wuxuu yahay fi dimuquraadiya sida dadka dejista ay ku macneeyeen xukmu aglabiyati shacb shacabka intiisa badani sida ay xukunto ama shacabka laftiisu ha xukumo ama sida ay yidhaahdaan cabra nuwaabi qolada baarlamaanka ku jirta xildhibaanada la yidhaahdo waxay yidhahaan waa nuwaab yay naa'ib ka yihiin yacni waa matelayaal yay matelaan shacabka yay matelaan maadaama shacabkii ay matelaan waxa badankoodu ay doortaan wuxuu ka dhigan yahay wax shacabka badankiisu uu doortay waxaa kelmaddan markaa macnaheedu uu yahay dadka badankoodu wixii ay u codeeyaan ee ay doortaan ayaa saxa oo xaq ah iyadoo aan ayu diin la eegahayn diin islaam iyo diin kala toona wixii aqlabiyaddu ay doorato ayaa saxa distoorka ay aqlabiyatu nnaas ay u codeeyeen amaba se kuwa xildhibaanada ee shacabku ay soo doorteen ay u codeeyeen ee ansixiyeen isaga ayaa ah waxa weeyaan meesha loo noqonayo almarjic ee laga qaadanayo maxaa saxa maxaa khaldan maxaa xaqa maxaa baatila maxaa wanaagsan maxaa xun dadku haddii ay masalo isku qabtaanna halka ay muslimiintu ay tahay inay ilaahay diintiisa u noqdaan wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah halka loo noqonaya waa waa dastuurka weeye idan dimuquraadiyadu waa diin waa manhaj nololeed oo madax bannaan oo goonidiisa u taagan oo diin ilaahay soo dejiya aan ku tiirsanayn oo axkaamtiisa leh oo sharciyadiisa leh oo masaadiru tashriic leh shariica alislaamiya waxay leedahay ilo iyo kaalmo laga qaato axkaamta sharciga oo kuwa culimada kutubta ku sheega inay tahay adilat alaxkaam alkitaab walsunna walijmaac walqiyaas sidaasoo kale ayaa dimuquraadiyaduna ay leedahay kaalmo xukunka laga qaato waxaanu leenahay mar hadday sidaa tahay suurtagal maaha in islaamka lagu dhex khaldo islaamkaa xukunka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay nidaam ay bashar dejisteen weeye iyadu oo weliba basharka dejiya aanay muslimiin ahayn ee kufaar ay yihiin weliba sida aynu gadaal ka xusi doonno waxa u geeyey ay ahayd diinka carab waxaa u geeyey reer yurub nidaamu dimuquraadiya waa diinka carar buu ahaa marka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo iyadu isma waafaqi karaan meel la isuguma iman karaan dimuquraadiyaddu waa mugdi islaamkuna waa nuur ilaahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wma yastawi alacmaa walbasiir wala aldulumaatu wala annuur ka indhaala iyo ka indhaha qabaa ma sinna mugdiga iyo iftiinkuna ma sinna islaamku waa hanuun iyo toosnaan dimuquraadiyaduna waa gayun wa dalaal waa leexasho waddaa saxdaa laga leexday iyo baadiyow waqad qaala allahu tacaala qad tabayana alrushdu min algay ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa saxdee hanuunka ah iyo waxa kale kala caddeeyey shayga yucrafu bihimaarih haddaad si kale u garan weydo shayga oo xukumkiisa mubaashirkee tooska aad garan weydo haddaad doonayso inaad garato xaqiiqadiisa iyo xukumkiisa undur warjic ilaa himaarih midhihiisa eeg dhirtan dhulka dushiisa ku taalla bani aadamku marka ay qiimaynayaan waxay eegaan un geedka midhihiisa iyo waxtarkiisa ayay eegaan geed kastaoo midho wanaagsan leh bani aadamka manfacu leh bani aadamka agtooda waa ammaanan yihi geed kasta oo midho xun leh oo sunah oo lagu dhinto ama lagu bukoobo dad ama duunyo ay wax ku noqdaan ama madaradiisu ay ka badan tahay iyo dhibaatadiisu manfacadiisa bani aadamka agtooda waa geed waa geed aan ammaan mutaysan bal waa geed ay caayaan magacyo xun ay u bixiyaan markaa geedka dimuquraadiyada la yidhaahdo midhihiisa markaynu aragno ayaynu si cad u ogaan karnaa inuu yahay geed wanaagsan iyo inuu yahay geed xun waxaynu isgarab dhigaynaa iyadoo waqtigu kolley uu kooban yahay islaamka iyo dimuquraadiyadda ayaynu masaa'il kooban ayaynu muqaarano samaynaynaa bal dimuquraadiyaddu waxay ka qabto iyo islaamku wuxuu ka qabo si ay noogu caddaato dimuquraadiyaddu islaamka inay ka fog tahay oo ay khilaafsan tahay oo alfarqu maa bayna alislaam waadimuquraadiya uu yahay farqiga u dhexeeya islaamka iyo dimuquraadiyadu mid aada u fara badan isla markaana aynu odhan karno masaafada u dhexaysa alislaam waadimuquraadiya masaafada samada iyo dhulka u dhaxaysa waa ka fog tahay dimuquraadiyadda waxa la yidhaahdo mafsadada koowaad ee ay leedahay iyo qodobka koowaad ee tusinaya sida islaamka ay uga fog tahay markaynu qeexnay aynu ogaanay inuu macnaheedu yahay xukumka waxaa xaq is u leh shacabka inay wax xalaaleeyaan wax xaaraamtimeeyaan wax mamnuucaan wax fasaxaan shacabka xaq u leh wixii aqlabiyaddu ay u codayso ayaana saxa oo xaq ah wixii aqlabiyaddu ay ka codaysaana waa khalad waana baatil dimuqraadiyadda xaqiiqadeeda marka sidaa tahay waxaynu odhan karnaa waxay ka hor imanaysaa islaamka oo waxay meesha ka saaraysaaba usuusha iyo aasaaska islaamku uu ku dhisan yihi oo asaasiyaadka islaamka waxaa ka mid a ana alxukma lilah xukumka yaa iska leh allahu subxaana wa tacaala islaamku sidaasuu leeyahy in ilxukmu ila lilah xukumka ilaahay mooyaane cid kalama leh falxalaalu huwa maa xaramah maa axallah walxaraamu huwa maa xaramah waxaa xalaala wixii ilaahay u xalaalayo waxaa xaaraana wixii ilaahay xaaraantimeeyo waalbaطilu maa abطalah waalxaqu huwa maa xakama lahu bilaa xaqiyi aw bikownihi xaqan baatilku waa wuxuu ilaahay baatil uu ku sheego xaquna waa wixii ilaahay xaq uu ku tilmaamo waxa wanaagsan wixii ilaahay uu wanaajiyo waxaa xun oo foolxumo ah wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuuco ee uu diido halkaas dimuquraadiyadda iyo islaamku waa ku kala baydheen iyadu xukumkii waxay siisay bashar iyo bani aadam islaamkuna wuxuu leeyahy xukumka ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala in fara badanna qur-aanka way ku soo noqnoqotay in xukumka iyo sharciyeynta allaha khaaliqa ahi uu leeyahay oo cid kale aan la siin karin oo ilaahay waa ka yidhi in ilxukmu ila lilah xukumka ilaahay oo qura ayaa leh ilaahay baa qadarkiisu uu ka shaqeeyaa kownka iyo caalamka sharcigiisa iyo diintiisuna ay waajib tahay inay xukunto makhluuqaadka ilaahay baa ka dhigay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam meesha loo noqonayo marka la doonayo in la ogaado maxaa saxa maxaa khalada maxaa xaqa maxaa baatila maxaa xalaala maxaa xaaraana wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah wixii aad isku khilaaftaan xukumkiisa ilaahay baa loo celinaya aqlabiyad loo celin maayo shacabna loo celin maayo dastuurna loo celin maayo wa qaala allahu tacaala ثuma jacalnaaka calى shariicaة min alamr faاtabicha wla tttabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun ilahi wuxuu la hadlayaa nebi maxamed iyo qof kastoo muslima waxa aanu ku siinay shariica xukum xagga ilaahay ka yimi waajibkaagu waa inaad raacdo walaa tattabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun hawada iyo doonista kuwaan ilaahay sharcigiisa aan garanayn ha raacin qawaaniinta wadciga ah iyo dasaatiirta basharku ay dejisteen ee ilaahay sharcigiisa khilaafsani waa hawadoodii ilaahayna wuxuu yihi walaa tattabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun ilaahay baa sheegay inaanay cidinla wadaagi karin wax sharciyeynta am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illah ma waxay leeyihiin kuwo ilaahay ay la masaynayaan oo u sharciyeeyo u jideeyey waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala u jideey asxaabu dimuquraadiya su-aashaa jawaabta ay ka bixinayaan waa nacam waxay odhanayaan markay baarlamaanka magac u bixinayaan waa majlisu tashriic waa golaha sharci dejinta marka ay baarlamentariska ay ka hadlayaan ama kuwa nuwaabta ay ku tilmaamaan waxay odhanayaan sharci dejiyayaal weeye iyagu yacnaa tanfiid iyo fulin iyaguma laha ilaahayna wuxuu leeya am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illaah qof muuminana ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu xukumo inuu xukumka ilaahay wax kale u ka doorto inaanay u bannaanayn buu ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ama aqlabiyadda ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ilaahay sharcigiisa mu'miniintu ma khilaafi karaan waa inuu iimaanku ka celiyo wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim aad bay adiladu u fara badan tahay waxaynu leenahay walaalayaal dimuquraadiyaddu waxay xambaarsan tahay mabda'a aadka u fooshaxuna la idhaahdo alcalmaaniya oo macnihiisu yahay nolosha iyo diinta in la kala saaro oo diintu aanay nolosha bani aadamka shaqo aanay ku yeelan oo diintu nolosha bani aadamka tamaamulaysa aanay noqon walihaada meel kastaoo dimuquraadiya ay ka hana qaado waxa ay meesha ka leexinaysaa oo nolosha bani aadamka ay ka fogeynaysaa ashariica alislaamiya xukumkii sharciyeyntii waxa ay siinaysaa bashar sida aynu tilmaannay idan siday u kulmi karaan alislaamu wadimuquraadiya waxaynu leenahay qofka dimuquraadiyadda macnaheeda sidaa u fahma inuu macnaheedu iyo xukumka inaanu ilaahay lahayn ee bashar ay leeyihiin oo iyagu ay xalaaleyn karaan oo xaaraantimayn karaan oo iyagu xaq iyo baadilka ay kala saarayaan qofka inta sidaa uu fahmo dimuquraadiyadda ku qanca mabda'a noocaasi ah laa shaka annahu kafir qad kharaja min alislaam shay kuma jiro qofkaasi inuu gaaloobay haddii marka hore islaam uu ahaa waayo wuxuu noqonayaa qof beeniyey aayaadka faraha badan ee aada maqasheen ee tilmaamaya in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay ka kelidii xaqu leh inuu xukumo mafsadada labaad ee ay leedahay dimuquraadiyaddu oo aan filaya maanta hadday nahay dadka beledkan deggan inay si fiican inoogu muuqato waxa weeyaan dimuquraadiyadda tiirarkeeda waaweyn waxaa ka mid ah fatxu baabi tafaruq wataxasub inay furto albaabka ummaddu inay kala tafaraaruqdo oo xisbiya ay kala noqoto bal arbaabu dimuquraadiya mabda'a noocaasa dowladaha faafiya oo dowladda tilka dowla alkaafira altaaquutiya imriika ay u horeyso aad bay u faafiyaan mabda'a noocaasiya maray xoog ku socodsiiyaan dadka sanka ay kaga tolaan iyo mar ay iyo mar ay si kale dadka u geliyaan mar ay u ammaanaan mar ay maal iyo xoola ku bixiyaan macaahid iyo madaaris socodsiisa ay u furaan beled kasta oo axsaab fara badan oo dimuquraadiya aanay ka jirin waxay u arkaan inuu yahay waddan aanay dimuquraadiyaddu aanay ka hana qaadin walihaada si waddankaasu u noqdo waddan dimuquraadiya dimuquraadiyadda uga hana qaaday waa in dastuurku uu fasaxayo axsaab fara badan inay jiraan oo sultada iyo xukumka ku tartama oo iyagu isu weydweydaarta iyadoon la eegahayn sifaadka dadka si ay insha allahu tacaala aynu qodobada dambe aynu ku arki doonno idan dimuquraadiyaddu dadka way kala tafriiqinaysaa axsaab bay u qaybinaysaa iyo firaq taasina waxay khilaafsan tahay waxa islaamku uu ku baaqay oo a dadka muslimiinta inay mid ahaadaan xaqa ay ku midoobaan ay ku kulmaan quluubtoodu ay noqoto mid isjecel isu dhow nacayb iyo kala fogaansho iyo cadaawadi aanay ka dhaxayn inay tuuraan muslimiintu tafaruqa kala tagga iyo tacasubka ilaahay miyaanu odhan addimuquraadiya waxay leedahay laabudda min altafaruqi walaxzaab ilaahayna wuxuu leeyahay waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraq dhammaantiinba ilaahay xadhiggiisa wada qabsado ha kala tegina firaq ha kala noqonina fa kayfa yejtamicaan siday u kulmi karaan ilahay wuxuu leeyahy walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica kullu xizbi bima ladayhim fariixuun muslimiin ay hala mid noqonina mushrikiinta mushrikiinta kala tafaraaruqsan ee axsaab kala ah idinku mid ahaada wa qaala tacaala walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat ulaa'ika lahum cadaab cadiim muuminiinay hala mid noqonina kuwa kala tafaraaruqee iskhilaafay iyadoo aayaad cadcadi xagga ilaahay ay uga yimaadeen ulaa'ika lahum cadaabun cadiim kuwa iskhilaafee kala tafaraaruqayna cadaab weyn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u ku dejinaya muslimiintu ma laha mabaadi iyo waddooyin kala duwan oo la ydhaha xisbiba waddo gooniya ayuu maraya طريقهم كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة ودينهم واحد وطريقهم واحد إلى بعد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيل عن سبيلي تاسنا وقضب كلو inoo muujinaya dimuqraadiyadu islaamka inay khilaafsan tahay waayo waxa bay ku dhisan tahayba cala taxazub watafaruq walikhtilaaf islaamkuna kulan iyo midow iyo walaaltinimo ayuu ku dhisan yihi eega waxa weeyaan beledkeenna intii aanay axzaabi aanay ka jirin haadihi alaxzaab addimuquraatiya intii aanay ka jirin iyo maanta oo ay ka jirto bal farqiga u dhexeeya adigu baleeg gurigii quraha ayaa dadkii joogay ay isku khilaafsan yihiin fii sha'ni hadi alaxzaab axsaabta arrinkeeda ay ku kala tegsan yihin oo dadkii axsaabtaasi ay isku colaadinayaan daraaddeed bay isu xamanayaan way iscaayayaan oo aflagaado nooca ugu daran ayay isku odhanayaan dadkii ma aladii faraqahum maxaa kala geeyey dadkan cadaawaddan iyo doodan iyo murankan maxaa dhex dhigay hadihi alaxzaab alati hiya min himaari dimuquraatiya axsaabtan ka mid a midhaha qadrhaadh ee dimuquraadiyaddu ay leedahay bal maalinba maalinta ka dambaysa ayaa arrintaasi sii kordhaysa waxay gaadhaysaa in xidhiidhinta iyo gooynta nacaybka iyo jacaylka siinta iyo qadinta in lagu bineeyo axsaabta iminkana way bilaabantay waxaa shalay aan la kulmay anagoo ka imi jaamacadda hargeysa nin odaya oo waddada taagan marka ay sii qaad buri waan soo qaaday waanu sheekaysannay wuxuu igu yihi adiga horta waxay soo maray nin gaadhi wata marka ay sii qaad baan idhi cidna maan beryi jirin adeere lugahay xanuunaya buu idhi kadib wuxu uhi ninkii intuu gaadhigii joojiyey baa wuxuu igu yidhi intaanan ku qaadin horta ii sheeg xisbigaad ka tirsantahy xisbigaad ka tirsantahy horta ii sheeg macnaa halkaasay maraysaa waa xaqiiqa waaqiciya waa tusaale ama waa mithaal waa tusaale qura weeyaan taas saasay dimuquraadiyadda axsaabta ay dhashay ummadda ay u kala geynayaan haddii ay sii socotona maalin maalinta ka dambaysa ayay kasii daraysa oo idinka maqlay dee waddamada qaarkood in kumanaan qof birta laga aslay sababtuna ay tahay dee dimuquraadiyaddu midhihii ay dhashay qodobka saddexaad dimuquraadiyaddu waxay ku baaqaysaa sinaansho in la wada sinaado muslimka iyo gaalku waa inay wada sinaadaan mar haddii laba qof oo muwaatiniin ay yihiin oo mid waliba kaarhka waddanka uu sito waa inay sinaadaan wax walba waa inay u sinaadaan labki iyo dhadig waa inay sinaadaan waa in ay sinaadaan qofka toosana ilaahay addeecaya iyo ka ilaahay subxaana wa tacaala caasiyaya ee ka cadhaysiinaya waa qodobada waaweyn ee dimuquraadiyaddu ay ku taagan tahay had iyo jeer aalana dadka waxaa dimuquraadiyadda la yidhaahdo u ololeeya marka magaceeda ay sheegaan qodobada ay ku xigsiyaan waxay ku daraan almusaawaat sinaansho ee islaamku kuma baaqo sinaansho in cid walba la simaana cadaalad maaha islaamku wuxuu ku baaqaa alcadaala ilaahay baa yihi ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay wuxuu amrayaa cadaalad iyo samafal cadaaladduna maaha in cid kasta la simo cadaaladdu waa ictaau kulli dii xaqin xaqahu mid walba waa in xaqiisa la siiyo wa inzaalu kullin fii mansilati lmunaasiba mid walbana waa in la dejiyo booska munaasibka ku ah mid walba diintiisa dhaqankiisa xaaladiisu wixii ay u goyso ee xaq uu u leeyahy in la siiyo ayaa cadaalad la idhahda dimuquraadiya waxay leedahay maya waxa weeyaan cid walba ha la simo ka aan salaada tukan khamaarka ah ama xabagta ku cabaya dooxa hargeysa tuugee faashka sita ee habeenkii usoo dhaca reeraha ama waddooyinka intuu istaago dadka moobil awgii u dila iyo ka ummaddan ugu qiimo fiican ugu cilmi badan ugu alla kacabsi badan ugu nafci badan way simaysaa dimuqraadiyaddu waa kaasina hal sawd buu leeyahay kaasina hal sawd buu leeyahay macnaa one man one vote qof waliba wuxuu leeyahay hal iktiraac ayuu leeyahy hal mar inuu sanduuqa wax ku rido waa waa simayin arrintaa waa ka simayin mid walibana wuxuu xaqu leeyahy inuu soo sharaxo gaalka macnaa ama mid aan muslim ba ahayna asalkiisa ha noqdo ama mid ridooba diinta ka baxay xaq buu leeyahy ummadda inuu xukumo oo uu soo sharaxo ka noocaas aynu ka warramayna xaq buu leeyahy ummadda inuu xukumo haddii aqlabiyaddu ay siiso dimuqraadiyaddu saasay leedahay islaamku wuu diidayaa in la simo laba shay oo dee aan sinayn xataa caqliga bani aadamka iyo fidradoodana saasaa waafaqsan waxaan sinayn in la simaa inay khalad tahay caqliga bani aadamka laftiisa ayaa dhigaya ilaahay wuxuu yidhi afanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun dimuqraadiyaddu waxay leedahay ijcalu lmujrimiina kaalmuslimiin mujrimiinta iyo muslimiinta isku mid ka dhiga dadka yaan diini kala soocin sifaad yaanay kala soocin wax kale yaanay kala soocin bas mar hadduu yahay qof muwaatina waa u siman yihiin arrimaha oo dhan ilaahayna wuxuu leeyahay ma waxaanu ka dhigaynaa muslimiinta mujrimiinta oo kale maa lakum kayfa taxkumuun miyaydaan isla yaabahayn saad wax u xukumaysaan sidee u sinaan karaan mid ilaahay u hoggaansan subxaana wa tacaala iyo mid ilaahay amardiidda ku sameeyey dimuqraadiyaddu waxay leedahay ragga iyo dumarku wax walba ha u sinaadaan rag iyo dumarku waxyaaba badan bay u simayin laakiin waxaa jira waxyaaba khusuusiyaada wax dumarku ay goonni u leeyihiin oo ilaahay xikmaddiisu ay keensatay inay dumarku goonni noqdaan iyo waxyaaba raggu ay goonni u leeyihiin oo ilaahay xikmaddiisu ay keensatay in ay raggu la gaar noqdaan waxaanan filayaa qofka muuminka ee ilaahay rumaysani inaanu ilaahay xukumkiisa ka hor iman ahayn oon odhan ilaahay muxuu taa dumarka ugu gaar yeelay ama taa muxuu ragga ugu gaar yeelay muxuu uga simi waayo qofka muuminka odhan maayo oo ilaahay subxana wa tacaala xukumkiisa ka daba tegi maayo xikmadda ilaahayna duri maayo ilaahay baa yidhi walaysa adakaru kaalunthaa macnaa labki iyo dhadiggu isku mid maaha waxyaaba badan bay ku kala duwan yihin hadday noqoto albinaa aljismi dhismaha jirhkooda hadday noqoto yacnaa caqligooda iyo tafkiirkooda haddii ay noqoto waxa weeyaan xuquuqda ay leeyihiin iyo haddii ay noqoto waajibaadka saaran ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa maaha dumarka in ilaahay meeluu kaga dhacay mas-uuliyad baa laga dulqaaday iyo hawl boqorad baa laga dhigay gabadha muslimadda halkaa gurigaa fadhido ninkuu u shaqeeyo iminka waxaan filayaa inaynu taa dareenno in maamulka ninkuu hayaa inay fiican tahay markii rag fara badan qaadka iyo waxyaabay isticmaalayaan awgeed ama shaqo la-aanta awgeed ay guryaha seexdeen dumarkiina subaxii ay kalleheen waaqica noocaasa aada loogu fahmi karaa qowl allahi tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa yacnaa gabadhii gurigaa iska fadhidaye halkaa biilka loogu keenaye salladaas lacagtu ay ugu jirta qunyar suuqa la tegaysay marka la dhaa ninkiibaa seexanaya adigoo oradoo soo shaqee waxaan filayaa markaasay dareemi kartaa markuu ilaahay subxaana wa tacaala qawaamada uu saaray ragga in iyada danteeda iyo maslaxadeeda ilaahay uu ka teliyey in wax laga qaaday ama xaq laga duudsiye aanay ahayn ilahay wuxu uhi walilrijaali calayhina daraja raggu daraja ayay dheer yihiin dumarka waxaynu leenahay dimuqraadiyaddu waxay meesha ka saaraysaa waxyaabo ilaahay bani aadamkan uu ku kala duway waxaa dimuqraadiyaddu ay burinaysaa mabda ka mida mabaadi'u lislaam waa mabda'u lwalaa walbaraa in dadka ilaahay daraaddii loo xidhiidhiyo loo jaro loo colaadiyo loo jeclaado wax loo siiyo wax loo diido oo dadka waxaa yacnaa wax ay ku helayaan arrimaha aynu sheegnay ay noqoto waxa weeyaan sifada ay leeyihiin oo aynay ilaahay rumaysan yihin oo ilahay uhogaansan yihin u hoggaansan yihin taasay meesha dimuqraadiyaddu ay ka saaraysa xawaajistii teedadkii u dhaxeeyey muslimiinta iyo kufaarta dadka ilaahay caasiye ka fog iyo dadka ilaahay u hoggaansan ayay ka dhex qaadaysaa way isku wada furaysaa xataa yakhtalita alxaabilu binnaabil wuxuu way isku wada dhex darsamayaan dabeetana waxaa ka dhalanaya waaqica mariirka maanta aynu aragno oo ah qofka muslimkaahi inuu hawiyadiisaba waayo oo cid uu yahayba uu garan waayo oo dadkan siday ugu kala dhow yihin uu garan waayo oo dadkan sida ay u kala xigaan qofka muslimka uu garan waayo oo wixii dadku ay ahayd inay ku kala xigaan ugu kala dhowaadaan uu ku kala jeclaado ayaa meesha laga saaray oo wax kale ayaa meesha dimuquraadiyaddu ay gelisay dimuquraadiyaddu waxa ay albaabka weliba labadiisa fardadoodba ay u furaysaa waxaa loo yaqaano alxuriya dimuquraadiyaddu waxay leedahay qofka bani aadamkaahi waa xor macnaa wax xidhi karaa ma jiro walihaada wuxuu doon u samayn karaa kii muslimka ahaa fii dilli dimuquraadiya nidaamkaa dimuquraadiyadda harhkiisa markuu hoos joogo wuxuu xaq u leeyahy inuu ridoobo diinta uu ka baxo zandaqa ayuu xaq u leeyahy iyo ilxaad waxay dimuquraadiyaddu soo dhoweynaysaa bikulli mabda'in faasidin wa fikrin mulxid mabda kasta oo khariban iyo fikrad kastaoo ilxaadah oo xaqa ka fog ayay soo dhoweynaysaa wuxuuba harhka dimuquraadiyadda ayay wada hoos harsanayaan dhammaantooda midna lama burin karo oo meesha lagama saari karo waayo dadkan haysta ayaa dimuquraadiyaddu waxay leedahay xorriyadoodaa xaq u siisay inay waxyaabaha yeelaan nidaamka markaa dimuquraadiga hoostiisa shaksi kastaaba wuxuu leeyahy xorriyatu lictiqaad wuxuu doonu aamini karaa qofku muslimkaha diinta ayuu ka noqon karaa mabdaa uu dooniyo diinta uu doono ayuu dooran karaa lamana arrintaa cidina kuma qabsan karto walihaada bal u fiirso mabda'an oo diin u noqday maanta reer yurub iyo maraykanka siday u ilaalinayaan ee hirgelintiisa ay uga shaqaynayaan waxaa dhacday nin afghanistaniya ayaa ridoobo diinta islaamka ka noqday waxa ay dooneen dadkii reer afghanistan inay ku ogaan xukumka murtadka islaamku marka hore qofka kuma khasbo inuu islaamo khasab ku islaam qofka lama idhaa isagoo gaala inuu noolaado islaamku waa ogoli laakiin hadduu isagu islaamka doorto oo uu islaamo islaamku uma ogola inuu ka noqdo diinta haddii uu ka noqdo fursad baa la siinayaa diintaa loogu yeedhaya yeedhmadaasi hadday anfici weydo meel buu kaga dhacay diinta waxaanuu diinta ku soo faruurayaa daad suna oo dad fara badan baa riddadu ay u fududaanaysa iyo diinta inay ka baxaan walihaada inuu noolaado loo ogolaan maayo oo dowladda islaamka waxaa waajib ku ah inay disho waayo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam man baddala diinahu faqtuluuh qofka diintiisan islaamka beddela ile diin kaloo islaamku ictiraafsaya ma jirte dila buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidda dilaysa waa dowladda weeye ninkaasaa la doonay in xukmu ridda lagu oogo maraykan iyo reer yurub dhammaantoodba way qeyliyeen bal ninkaa waxaa la siiyey lujuu siyaasi magangelyo siyaasadeed ayaa la siiyey iyadoo xukumkaa lagala cararayo islaamku walaalayaal saynu sheegnay qofka diintaa soo gala uma ogola inuu ka noqdo ma ogola islaamku mabaadi haddaama inay jirto oo siday doonaysa ay u shaqayso oo dadkii loogu yeedho waxyaabaha islaamka khilaafsan ilahay baa hi ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar ulaa'ika calayhim lacnat allah waalmalaa'ika waannaasi ajmaciin saasaa loo caayay kuwa ridoobay diinta ka noqday ee gaalnimada ku dhintay nacdasha ilaahay baa dushooda ah iyo ta malaa'igta iyo ta dadka oo dhan dimuquraadiyaddu in ilaahay laga yidhaahdo ama rasuulka laga yidhaahdo waxaan xaq ahayn ayay ogoshahay oo waa maxay nidaamka saamaxay in nebi maxamed gaaladu ay aflagaadeeyaan oo ninkii filin kartoonka ku caayay nebi maxamed dhenmark waddanka la idhaahdo maxay u samaysay dowladdaasi adowla denmarkiya ximaaya ilaalin baa loo sameeyey waa tii maalmo ka hor bay ahayd inaan muslim oo soomaaliya markuu gurigiisa ku weeraray waxaan filaya inaad maqasheen in ninkaasi sababta uu ku badbaaday inay ahayd in guriga dhexdiisa looga sameeyey meel ma'mana oo intuu galo hadduu halis dareemo oo hoosta uu ka soo xidho dowladdaa u samaysay oo markiibana telefoon ugu xidhan booliska uu kala hadlo markiiba waa la soo gaadhay halkaas baa lagu qabtay waxa weeyaan inankiina wa kadalika qabla ayaan bay ahayd kii nebi maxamed sidaa u caayay isagoo jeedinaya yacanaa muxaadara macad ama jaamica mid bay ahayd isagoo jeedinaya ayaa waxaa adkaysan waayey dhalinyaro muslimiin oo rag iyo dumar balo meesha fadhiyey hal mar bay ku qamaameen yacanaa booliskii si daran buu ninkaa u difaacay bal inamadii muslimiinta ahaa qaar fara badan buu dhib u geystay oo inta la garaacay dhulka ay ugu tuureen waxaa nidaamka dimuqraadiyadda taa saamaxay in ambiyada la caayo diimaha la aflagaadeeyo waayo qofkani xorriya shaksiya buu leeyahy ilaahayna wuxu uhi yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq ahlulkitaabow diintiina quluwa ha ku samaynina shaahidku waa walaa taquluu cala allahi ila alxaq ilaahay xaq mooyaane wax kale ha ka odhanina macnaa xorriya uma lihid inaad ilaahay rusushiisa ambiyadiisa diinta ilaahay uu soo dejiyey inaad wax baadila oo gardarraad ka tidhaahid xaq uma lihid xoolahaagaanad xaq u lahayn sidaad doonaysa inaad u maamusho waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama waa ka yidhi ilahi subxana wa tacaala oo qofku mar buu gaadhayaa xaalad hadduu xoolihiisa si fiican u maamulan kari waayo xayiraad laga saaro xajri baa la ydhaha fi lislaam dantiis iyadoo laga talinayo xoolihiisa loo maamulo iyaguna waxay leeyihin keef see xoolihiisa loogu maamuli kara ama ayda ha siiyo oo xisaabtiisa ama akawnkiisa lacagtii ku jirta o dhan ha yidhahdo aygayga hebel baa iskale ama dameeraha ha siiyo ama badda ha ku qubo ama ha gubo ama wuxuu doonaya ha ku cuno ama ha ku cabo xorriya dhammaystiran buu leeyahay ayay leeyihin dimuqraadiyaddu mabdaa noocaasa ee xorriyadda dhammayska tiran in xuduudda aan lahayn waxay meesha kaga saartay in fara badan oo ka mid a axkaamta sharciga jihaadki mee ayna aljihaadu fii sabiili illah ma dimuqraadiyad baa jihaada gol rasuulkuna wuxuu yihi alhijratu waljihaadu maadiyaan ilaa qiyaami saaca hijrada iyo jihaadku way soconayaan ilaa qiyaamuhu ka dhacaya dimuqraadiyadi jihaad ma ogola laguma soo hadal qaadi karo bal magacyo kale ayay u taqaanaa qof ridoobay in la dilaabay hadduu diinta kusoo noqon waayo dimuqraadiyaddu ma ogola dadka waxayd in salaada lagu ilzaamiyo muslimiinta oo la idhaa tukada ka idhaa anigu tukan maayo war hadda waa lagu dilaya haddaad tukan weyda idhaa dilkan ka doortay salaada in la dila ayay ahayd maadaama salaadoo dhib ba aan lahayn dil uu ka doortay iimaan baan jirin maxaa u diidaya salaada dimuqraadiyaddu ma ogola in lala dagaalamo mabaadida haddaamkaa iyo firaqa munxarifka ah ee khuraafiyiinta dimuqraadiyaddu ma ogola dhammaantoodba ximaaya ayay siinaysaa dimuqraadiyaddu waxa ay albaabka u furaysaa shahawaadka iyo ibaaxiyada in qofka wax waliba xalaal uu noqdo khamriga qof waliba inuu cabi karo siduu doono u cabi karo mujuunka heesaha zinada liwaadka duuru sinama walkhamaara inay meel walba ka furnaadaan bal waxay ogoshahay akhlaaq darro nooca u daran oo xataa xayawaanaadku ay ka tanasuhaan ay iska ilaaliyaan yacnaa in bani aadamku martaba ka hooseysa martabatulxayawaanaat uu daadego ayaa dimuqraadiyaddu ay fasaxaysaa waa tanaakuxuljinsayn inuu ninkuna nin guursado gabadhuna gabadh ay guursato yacnaa maanta waxaa laga yaabaa waa oo idinkaa ka istirjaacaya la yaaban oo innagaynamay soo gaadhin laakiin sida aynu ugu hadaaqayno dimuqraadiyadda marka la eego geedka geedku midhihiisu mar ma soo wada baxaana way kala dambeeyaan maanta haddii innaga dimuqraadiyaddu ay noo taagan tahay doorasho qura oo aynu mabda'a dimuqraadiyadda la idhahdo horta si guud aynu u aqbalno oo aynu waxna kaga dhaqanno waxaad ogaataan kuwa kalena way daba socdaan leannahu maa kurira qarra wixii lagu celceliyaa wuu iska sugnaadaa sida lagugu celiliyo dimuqraadiyad lagugu celcelinayo ee lagugu ammaanayo marka dambe xumaanaheedaa maanta aad ka istirjaacsanaysaa wax caadiya kula noqon doonaan waayo bashar bani aadam adigoo kale ah ayay caadi la yihiin addimuqraadiya waxaasoo dhan bay fasaxaysaa taxta shicaar ximaayat alxuriya shaksiya iyadoo ku doodaysa in qofkan shaksiga xorriyad uu leeyahy yacnaa wuxuu doono uu yeeli karo islaamku ma fasaxayo waxa xun ee bani aadamka diintiisa dadnimadiisa dhaqankiisa akhlaaqdiisa wax yeelaya in allaha ya'muru bilcadli walixsaan wa yanhaa can alfaxshaa'i walmunkar wax allaala wixii faxshaa iyo munkara xumaan kasta iyo foolxumo kasta qofku xorriyad uma laha inuu sameeyo waayo dantiisa aanay ahayn hadduu isagu garan waayey dantiisa maaha waa in laga celiyo ummaddan uu ku dhex nool yahay danteeda ayaanay ahayn waa ka yidhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wamaa daharat ilfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim utaacuun walow jaaca alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow qoomku haddii xumaan faaxisho ay dhexdooda ka muuqato ay muujistaanba waxay dhexdooda ku faafo taacuun iyo iyo xanuuno ummadii iyaga ka horreeyey aan aan ku dhici jirin waxaynu leenahay dimuquraadiyaddu waa nidaam laa akhlaaqi ah waa nidaam akhlaaq darro ku dhisan weeye markaa suurtagal maaha islaamka inuu ay meel ay ku kulmaan oo ay iswaafaqaan in marka la xumaanaha bani aadamkii loo fasaxo taxta shicaari alxuriyati ashakhsiya axkaam fara badan oo ilaahay uu jideeya oo meesha ka baxaysa marka la zinadii waa fasax iyo waxyaabaha kale kaba sii daran xuduuddii miya miy miyay ogoshay dimuquraadiyaddu xuduudda ciqaabka go-aan ee islaamku uu jideeyey si dadka xumaanta loogaga celiyo oo meesha laga fuliyo nabadi ay ka isla islaaxdo ma ogola waxaynu ognahay maanta caalamka waxaa ka jirta dawlad xuduudda oogta xaddu zina xaddu shurbi alkhamri xaddu asariqa addawla sacuudiya dawla sacuudiya weliba dan fara badan ay ku qabaan had iyo jeeraale hayado hay-adahooda ay ula baxeen hay-atu xuquuq linsaan oo fi lxaqiiqati la odhan karo xuquuqul insaan kama shaqeeyaan ee mabda'an baatilkaabay u adeegaan had iyo jeeraale waxay ku dhaleeceeyaan in tuug gacan laga gooyey ama qof khamri cabay la jeedaliyey ama qof waxa weeyaan faaxishatu zina ku dhacay xukumkii ilaahay lagu fuliyey ma ogolo dimuquraadiyaddu way caddilaysaa axkaamta waxay caddilaysaa alamru bimacruuf annahyi can ilmunkar mar hadduu qofku xor u yahay wuxuu isagu samaynayo dee lama hadli kartid oo wanaagna ma fari kartid xumaanna kama reebi kartid oo taasi waxay noqonaysaa inaad dee tadakhul ku samaysay xorriyaddiisii nidaamu dimuquraadiya qaabka dimuquraadiyaddu xaakimka ay ku doorato qodobkaasi aad buu muhim u yihi ay dadka maanta waa la yskaga khalday nidaamka dimuquraadigahi habka uu maro doorashada xaakimka iyo qaabka islaamku u jideeyey aad bay u kala fog yihin iyo isaga kin khaldamin islaamku laba dariiquunbuu u maraa oo saxa dariiqa koowaad dadka ahlulxalli waalcaqd dadka waxna xidha waxna fura wax garadka ah ummadda danteeda ka talinaya ee meel fiican ummadda dhigaya inay iyagu isku waafaqaan xaakim wadhahaan hebel baa xaakima kaasi waa mid waana sidii lagu doortay abubakr radia allahu canhu wa ardaah oo kibaaru saxaaba ayaa abubakar doortay cid walba dee lama weydiin dadkii muslimiinta noocyadeeda oo dhan lama weydiin oo lama odhan qof waliba xaq buu u leeyahy abubakar inuu oggolaado ama inuu diido dariiqada labaadna waa xaakimka hore muslimka ee talada hayey inuu isagu mid kale u dardaarmo udhaa hebel baa dabaday xaakim noqonaya waana sida uu ku yimi cumar ibnu khadaab radia allahu canh abubakar baa markaa dardaarmay oo yidhi talada ummadda dabaday cumar ha loo dhiibo haddii ay dhacdo nin muslimi inuu xoog ku qabsado talada waddo khaldan buu maray xoog iyo dagaal iyo inqilaab hadduu ku qabsado waddo khaldan oo islaamku marka hore aanu oggolayn buu maray oo fitno ah laakiin haddii taladu isaga gacanta ay u gasho oo ay isugu duba dhacdo isaga ayaa xaakimkii noqonaya ila haddii la dhaha isagana ha lala dagaalamo ti oo kale ha lagu sameeyo waxay noqonaysaa in fitno la galo iyo dhiig daati iyo mafaasid nidaamka dimuquraadigi sidaa waa ka duwan yihi oo waxaa markiiba uu leeyahay ha la sameeyo horta axzaab saddex xisbi intay ugu yar yihiin horta ha la sameeyo dabeetana xisbi waliba nin ha soo sharaxo ha u soo sharaxo waxa weeyaan mansibka madaxweynenimada ku-xigeenna inuu raacaa dhici karta sida waddamada qaarkood nidaamkooduu yahay deetan ninkaasaa dadkii weydiisanaya inay ka dhigaan madaxweynahooda oo ay u doortaan waa marka koowaade axzaab aanu islaamku oggolayn hore aynu uga soo hadalnay ayay dimuquraadiyaddii ka dhigtay waddada loo marayo xukumka mar labaadka qofkiibaa isagu dadkii weydiisanaya inay xaakim ka dhigtaan islaamkuna wuu diiday inuu qofku yidhaahdo anigay doortaan idin taliye cabdiraxmaan ibnu samura dadka maanta jooga waa ka cilmi badnaa oo waa ka khayr badnaa oo waa ka toosnaan badnaa islaam inuu wax ku xukumo mooyaane wax kale ma doonahayn haddana markuu imaaro ama xukum uu ka hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara bukhaariyo muslim baa warinayay imaaro iyo xukum ha weydiisan cidnaba oo aniga ha layga dhigo amiir ha odhanin sababtu maxay tahay mas-uuliyaddan xukumku aada iyo aad bay culustay qofkii ilaahay subxana wa tacaala ka baqaya waa dareemaya marka ninka isku soo qaaday isagu yidhi aniga i doorta waa nimaan mas-uuliyaddaas aan dareensanayn ama aan dan ka lahayn hadday dayacanto iyo haddii uu ka soo baxo ujeeddadiisu ay tahay uun inuu isagu ku tarabuco calaa kursiyi lxukm kursiga waxa weeyaan xukumka bal islaamku wuxuu dhigayaa ashadda min haada qofka soo doontee yidhaahda aniga mas-uuliyaddan ha lay dhiibo inaan loo dhiibin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi dhowr nin laba ka mid ah waxay idhi yaa rasuul allah wallinaa calaa bacdi maa wallaaka allahu calayh rasuulka ilaahayow madaxtinimadan ilaahay uu kuu dhiibay wax nooga dhiib bay idhaaheen oo annagana meel noo magacow rasuulku muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam intuu weliba hadalkiisa dhaar ku adkeeyey innaa wallahi laa nuwalli calaa hada alcamal axadan sa'alahu walaa axadan xarisa calayh talada muslimiinta uma dhiibno qofna weydiistay iyo qof ku dadaalay toona bukhaariyo muslim baa xadiidka warinaya nidaamka dimuqraadigahi waa kaa in kursigaa loo tartamo bannaynaya oo dabeetana qofkii hamigiisu noqonaya kursigaa inuu gaadhown xalaal iyo xaaraantuu doonayaa ku gaadho been inuu sheego ballan inuu qabto oo dadka u ballan qaado wuxuu isaguba og yahay inaanu samaynahayn waana waaqici taas nin waliba maalinta la dooranayo ama dadka uu ka doonayo in la doorto waxaanaan qabanaya waxaanaan hagaajinaya buu leeyahy waaqaca marka gadaal laga xisaabtamana sidii si ka duwan bay noqota xoolahoodii ay ku bixinayaan dad fara badan calaa sabiili rishwa waxaay gelayaan qimaar waxa uu doonaya inuu helo iyo inuu waayo u dhexeeya maalla uu ku bixiyo waa nooc min alqimaar weeye dadkii iswax sharaxayey isa soo sharaxayey sifaad loo eegi maayo almuhim waa inuu muwaatin yahay un inay da iyo waxyaabaha weegaan baa laga yaabaa laakiin shariica alislaamiya qofka xukunka loo dhiibaya sifaad baa loo eegaa alqawiyu alamiin waxaa loo loo eegaa qofkaasi cilmi diin maxaa uu doonayaa inuu wax ku xukumo awood ma u leeyahy hawshan ma ka soo bixi karaa ammaanadeeda ma leeyi kullu hada loo eegi maayo aamu shay xisbigaasi ka ugu liita haddii uu iska soo dhex doorto oo mansibka madaxweynenimada usoo sharaxo isagaa xaqu le cidina kama hor istaagi karto dimuquraadiyaddaa keentay doonta dimuquraadiyadda ayaa dadka u keentay waa nasiibkood weeye nacam dadka wax dooranayo laftooda islaamku wuxuu ka dhigaya ahlulxalli waalcaqdiga dadka waxna furo waxna xidha ee waxgaradkaa bas dimuquraadiyadduna waa sida horeba aan u tibaaxay waa cid walba da ayuunbaa loo eegayaa un mar haddii da'da uu gaadho xaqul intikhaab ayuu leeyahay baa lagu odhanaya dimuquraadiyaddu waxyaabaha maanta dadka xaqiiqadii dhabta ahayd iyo waajibkii saaraa lagaga mashquuliyey waxaa tiirarkeeda ka mida tadaawul sulta silmiyan in xukumka laysu dhiibdhiibo ninkani shan sannadood inuu hayo shantaas sannadood markay dhammaadaan in doorasho la qabto oo isaga way ka dhammaatay haddii uu ku soo baxo shan sannadood kaleu xaq u leeyahay shantaas hadday dhammaadaan xaquma lama dambe inuu soo sharaxo wahaakada doorashooyinkan iyo waxaan oo dhammina dee waa waa waddadii loo mariyay xukun isu dhiibdhiibkaas bay leeyihiin walihaada baa la sameeyey si xukumka dee la ysugu dhiibdhiibo alaxzaab almucaarida islaamku miyuu yaqaane lam lam yuujad hada fi taarikhi alislaam xizb mucaarida jira waqtiga abubakar ama cumar ama cuthmaan ama cali xataa khulaafadii banu umaya khulafaa bani lcabaas yanaa fi lislaam lagama aqoon axzaab mucaarida waxaynu leenahay arrintaasi in la yidhaahdo ninku shan sannadood wax ka badan yaanu waxba xukumin xaquma leh inuu xukumo islaamka asalkuma leh taarikhulislaamna laguma arag ilaa muslimiintu ay soo waariteen oo ay soo jimlateen nidaamka la yidhahdo dimuquraadiyadda ninka xaakimka sifaad baa loo eegaa intuu dhimanaya hadduu doonayo ummadda ha xukumo sifaadun baa laga rabaa haddii sifaadku ka qalloocdo waa in dadku ay la hadlaan dadka ahlulxalli walcaqdigaah odhahaan toosi laakiin shan sannadood baad xukumaysaa ka daadeg nidaam islaam ma aha waxay noqonaysaa mar walba hawshii oo qabyo ah in mid laga dejiyo oo haddana mid kale loo dhiibo oo iyadoo weli qabyo ah oo masiiradaana dhammaystirmin haddana isagii la idhaahdo ka deg bal hadda u fiirsada walaalayaal mahzelada noocaasa arrinta aadka u lidatee noocaasa ayaa muslimiintii maanta lagaga mashquuliyey cudurkii dhabta ahaa oo dadku maanta waa wada cabanayaan soo ma waxaa dadka axsaabta u geynaya iyo taageerooyinka iyo waxaa waa cabasho macnaa waddan kastoo ay joogaan iyo wakhti kastoo ay joogaan dowladda markaad joogtay dadku ay ka cabanayaan waa daa waa marad jira wax laga cawdaanaa xaqiiqatan way yaalliin laakiin dadkii nidaamkan dimuquraadigaah muxuu ka leexiyey meesha laga haysta inay gartaan iyo cudur cudurkooda dawadiisu waxay tahay inay gartaan nidaamka dimuquraadigaah dadka wuxuu u tusinayaa cudurka iyo dhibaato dadka haystaa marba inay tahay xaakimka u talinaya idan dadkii maxay dawadii moodayaan mar haddii cudurku xaakimkii noqday dee horta isaga inaga hor leexiya si aynu u bogsanno oo aynu wanaag u gaadhno haddana kii kale ayaa waddadii lafteedii buu maraya kii kalena maxay odhanayaan dee isagana ku booba wax kala garan mayne isagiina waa laga tuuraya mid kalaa imanaya wahaakada dadka gebigoodaba axzaabun bay u dhexeeyeen xisbiganay galeen haddana way ka guureen oo kanay galeen kanay taageereen haddana markuu madax noqday bay isaga laftiisii ka hor yimaadeen ee aflagaadeeyeen waayo xanuunkii dhabtahaa baanay garan dawadiina way ka marin abaabeen waxaynu leenahay fi lxaqiiqa dadku waa inay fahmaan oo gaar ahaan ummaddeennana ay fahamto musiibadu inaanay ahayn marba dadka talada hayeen bal u fiirso dadkeenna yacnaa markii uu madaxweyne u horreeyey halkan uu ka talinayey waxba magacida sheegi maayo waayo waxaan rabaa muxaadaradu waa la duubayaa inay dee noqoto wax dhexalgala oo asaami ama magacyo aan ku xidhnayn marka masaa-ishan aynu ka hadlaynana axkaam sharciga oo aynu rabno ama dee ilaahayba subxaana watacaala uu jideeyey ilaa yowmi alqiyaama inay shaqayso ayaynu sheegaynaa ee wax ashkhaas la xidhiidha maaha nacam madaxweyne u horreeyey waa dad baa ka cabanayey tuuraay baa la lahaa mid baa ka dambeeyey aad baa loo soo dhaweeyey sacabkaa loo garaacay maalmo kadib baa isna la nacay waa laga xiisa jabay mid baa haddana ka dambeeyey waa saas oo kale wahaakada ka kasid saasunbay u soconaysa waayo dhibka rasmigaa meesha uu ka soo maaxayaan la garan waxaan leenahay dadku waa inay gartaan dhibaatadu inaanay shaksi ahayn dhibaatadu waa manhaj waddada la marayaa khaldan ee la rabo in loo maro maslaxada iyo danta dhibaatadu dadka xaggooda uga timi ilaahay baa yidhi qul huwa min cindi anfusikum madaxweyne aan wanaagsanayn oo dantooda diinood iyo tooda adduunye aan ka talinahayn ummadda inuu u taliyo dadkaa sabab u ah ilaahay ma been buu sheegaya xaasha wakalla qul huwa min cindi anfusikum dhibka idinku dhacay xaggiinu idinkaga yimid ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dadku intay xaaladooda bedeli lahaayeen ee ilaahay u noqon lahaayeen ee diinta ay ku toosnaan lahaayeen si ilaahay xukaamta ugu hagaajiyo ayaa waxay ka shaqaynayeen xaakim bedel hadda iyagii ismay bedelin xaakimka xaalkiisu inuu wanaagsanaadu isbedelaana waxay ku xidhantahy iyagu inay isbedelaan dadka maanta u fiirso qaar baa wallahi shalay bay dhacday ololayaashan dhexdooda kuwa olan qaar baa ilaahay caayay subxaana wa tacaala haddana xaakim bay ka cabanayaan kaasi siduu xaakim wanaagsan u helaya ka ilaahay subxana wa tacaala caaya ama diinta aflagaadeynaya ama taariku salaadka dhibaatada haysata iyo xaakim aan cajabini inuu u taliyaa soo xaggiisa kagama iman markaa dimuquraadiyadan iyo furuucdan ka dhalatee intikhaabaadka iyo tadaawulu sulta silmiyan in xukunkiisii nabadgelya laysugu warwareejiyaa dadka waxay ka mashquulisay xanuunkii dhabta ahaa oo ah in iyagu fogaanshaha diintooda ay ka fogaadeen dhibaatan sabab ay ugu tahay dawadiina waa ay ka leexisay waxaan kusoo gabagabaynayaa laba qodob oo kookooban dimuquraadiyadda waxaa la idhahdaa nabadgelyaday khalkhal gelisa waxay abuurtaa siraacaad macnaa loolan iyo iska hor imaansho axsaab dhex mara waddan kastoo islaam oo dimuquraadiyaedi ay gashayna waxaa waddankaa la galay baqe iyo werwer iyo ishaysasho iminka soo dadku wadna afarta kuma wada hayaan talow siday noqon doontaa talow nabadgelyo ma inagu dhaafi sababta waa maxay de waa dimuquraadiyadda midhaheedii warwarkaa iyo baqaha aada baqaysaan dimuquraadiyadda dad fara badani sacabka ay u garaacayaan ay ammaanayaan midhaheedii weeyaan dimuquraadiyaddu waxay ku dhisantahy in xukum lagu tartamo xukun haddii lagu tartamana arrinta noocaasi dadka qaar waxay ku kaliftaa inay dad laayaan si xukumka ay u helaan inay maslaxada guud gebigeedaba khalkhal geliyaan si xukunkooda ay u adkaystaan kuwa haystaa ama kuwa doonaya si ay u helaan dimuquraadiyaddu waxay bannaynaysaa wixii nabadgelyada khalkhalka gelin laha mudaharaad bay bannaynaysaa maanta malaa waa laga dheregsan yahay mudaharaadada ka dhacay magaaladeennan ama waddankeennan ma nabadgelyo wanaag bay soo kordhiyeen mise nabadgelyo darro hal qof hadduu ku dhinto waxa la doonayo halkaa qof miyuu u dhigmaa abadan macnaa lazawaalu dunyaa ahwanu cala allah min qatli muslim adduunyadu inay suusho ayaa ilaahay kala fudud qof muslima waxa weeyaan in la dilo waxay bannaynaysaa in xaakimka markaa jooga la caayo oo kuwan leh yacnaa xisbiga mucaaridka waxaa loo samaynaya macnaa ha sawiraan unka imika jooga hadduu mid kala qabsadana axsaabtii mucaaridkeed way joogtaa sidaasunba isagiina u caayaysa waxaa loo samaynaya le axsaabta mucaaridka ahy si ay wax uga sheegto xukuumadda markaa joogta oo khaladaadkeeda ay u sheegto oo u aflagaadayso waana waxa idaacadaha iyo jaraa'idka iyo telefishinada aynu ka maqlayno deete kii kalena isna uu isdifaaco intii in leeg uu yidhaahdo dabeetana tuurtuurka noocaas ee dagaalka afka ahi ummaddu u dhex maro waxay sabab u noqotaa dimuquraadiyaddu in dadku ay wax iska sheegaan cirdigooda oo ay iscaayaan taasina waa fisqi inay isxantaan in dadkii la ysku diro xoolo fara badani inay khasaaroobaan waxaasoo dhanna islaamku qiri maayo waxaan kusoo gebagabaynayaa weliba dumarkay khusaysaaye waxaa laga yaabaa dumarka in lagu hodo la yidhaahdo dimuquraadiyaddu gabadhay xoraynaysa tuxariru lmara dumarka yaa addoonsadee taloo laga xoraynaya hal ilislaamu yastacbidu annisaa islaamku ma dumarku u addoonsada dimuquraadiyaddu waxay leedahay dumarkan xoraynaya waa runteed saxiix addimuquraadiya tuxariru almar'a dimuquraadiyaddu way xoraynaysaa gabadha lakiin maxay ka xoraynaysaa min asbaabi alfadiila waxyaabaha wanaagga lagu gaadho o dhan bay gabadha ka xoraynaysa gabadha waxaa laga xoreynaya xijaabka oo dimuquraadiyaddoodu bal iminka u fiirso faransa faransa waddanka faransiiska la yidhahdo dimuquraadiyaddoodu waxay ogoshahay saynu horu sheegnay walciyaadu billaah in nin la yidhaha nin baa loo guuriye loo meheriyey ayay ogoshay laakiin ma ogola inan muslimadii inay khimaar xidhato maaha xijaabkaa weyn khimaar inay xidhato madaxeeda ay qariso uma ogola marka dimuquraadiyaddu dadka maxay ka xoraynaysaa gaar ahaan dumarka wanaagga miyaanay ka xoraynayn xijaabkay ka xoraynaysaa waxay dumarka ka xoraynaysaa inay guryahooda fadhiyaan ilahay baa yidhi waqarna fii buyuutikuna soo ma boqoradaatiina guryahiinaa fadhiya halkaasaa laydinku soo shaqaynayaa marka ay dani ku badda inaad baxdana bimacnaa qaabkii aad u bixi lahayd ee wanaaggaaga iyo sharaftaadu ay ku jirtay ayaa diinta islaamku ay kuu sheegtay dimuquraadiyaddu waxay dumarka ka xoraynaysaa inay ragga ka gooni noqdaan waxay dumarka ugu baaqaysaa inay gabadhu noqoto mid rag ku dhex jirta balu fiirsa maanta gawaadhida lagu gurayo dadka codka laga doonayo hablaha iyo inamada waxaad arkaysaa yacnaa taxi yar oo kursiga hore ee halka qof loogu talagalay inan iyo inan la wada saaray waxaad arkaysaa qolalka yaryaree axsaabtu ay kiraysteen oo habeenkii wakti dambe inamayo habla ay ku jiraan yaa subxaana allah aan waxba isu ahayn wax isku xidhaani jirin meesha laga khudbadaynayo ama laga ololinayo marka la tagana saasaa la ysugu dhex jiraa saaad isu dhex fadhidaan ayaa rag iyo dumarku waxa weyaan ay isu dhex fadhiyaan saasoo kale isugu dhex jiraan yacnaa fasaad intee leeg baa dhaca maalmaha doorashooyinka fasaadun cadiim ayaa dhaca dadkuna aad bay uga warhayaan baan u malaynaya waxba faahfaahin maayo dimuquraadiyaddu gabadhii waxay ka xoraynaysaa inay ninkeeda addeecdo wanaagga ay ku addeecdo waxay leedahay laba qof oo siman baa tihiine adna markaaga amarka bixi oo amarkaaga qaato adna isna markiisa ha bixi markaaga madbaq ha gal isna markiisa ha galo macnaa waxa laale wax gurigii dhammaabaa fawdo laga dhigaya bilaa maamul ile guriga waa inuu maamul yeesho soo ma iyo kala dambayn gurigana la rabaa in la burburiyo walihaada baana iyaga guryo u dhisnayn kuwii nidaamka noocaana dejistay guryahoodii nidaamkan uu burburiyey dimuquraadiyaddu dumarka wax la iska safra bilaa maxram kaanamaa islaamku inuu wax ka ceshanayo dumarka markuu lahaa maxramkiina raaca fi safr wax islaamku aad buu u karaameeyey dumarka wax allaale waxa axkaam dumarka u gooniya islaamku uu dejiyeyna waa wax gabadha maslaxadeeda iyo danteeda iyo sharafteedu ay ku jirto wax laga duudsiiyaya ma jiraan waxaasoo dhan bay dimuquraadiyaddu ay ka xoraynaysaa halkay dumarka ugu yeedhaysa ila alinkimaas fi radiila dumarku inay dhex galaan radiilada dhaqan xumada inay dumarku ay dhex galaan oo ay xorriyad taa u yeeshaan gabadhii inay diinteeda xorriyad u yeelato dimuquraadiyaddu uma ogola waa taa xijaabkeeda aan ku nabadgelahayn laakiin waxa kaloo dhan ee xun ayaa ay xor u tahay dimuquraadiyaddu raggii iyo dumarkiiba xataa cadaawad dhex dhigtay oo dumarkiiba ay u la daba taagan tahay oy xiijisay siday u lahayd raggaa xaq idinkala maqan oo raggaa laydin gaadhsiinaya oo raggu waxay u daalayaan ay u dhiban yihiinba waa dumare iyo carruure soo maaha waxaa rag shaqo tegaya ee hawlaha adag ku jira ee dhiban ee soo jeeda cidda u shaqaynayaana quyar iska fadhiya waayo meena dumar ahayn marka ninkii baa la daba eriyo o la yidhi me adiguna ka daba dhaqaaq garab or adiguna intuu shaqo helay adiguna hel meel kastoo nin uu taagaya adna waa inaad dhinac taagnaato haddii kale xuquuqdaadii baa kaa maqan hadda waa tii la yidhi iska fadhi ha laguu soo shaqeeye fadhigaad ku dhargaysaaye ayay dimuquraadiyaddu soo kicisa oy tidhi ninkan garab orod oo dumarkii meel walba ay ka leeyihin xuquuqdii dumarkaa maqan dumarku baarlamaanka waxaan kuma adeer baarlamaan maxaad ku fali gurigaagaa kaaga fiican inuu ninkaaga kuugu soo adeego baarlamaan ma isagaa munaasibba kuwa ah iyo inaad rag ka dhex yooyootanto adoo ruux dumar ah iyo inaad safar gasho iyo inaad saddex nin kala dhex fadhiisato adoo ruux dumar ah oo carruurtaadii meeday baarlamaankaad dhex fadhidaa baarlamaankaad u ooyeyso bal eegoo muxuu kaa burburiyey muxuu kaa dayacay ayna awlaadu carruurtaadii maye ilaahay subxana wa tacaala ugu talagalay inaad tarbiyayso xaqii zawjkaagu mee adigaa xaqaagiibaa dayacan xaqii ninkaagaa dayacan xaqii carruurtaadaa dayacan waxaasoo dhan waxaa sabab kuugu noqday dimuquraadiyaddaa waxay ku tihi xuquuq baa kaa maqanee ragga garoborod imisaa guri ku dumay oo qoysas kala furfurmay imisaa xuquuq luntay waxaynu leenahay kuwa cuqalada ah ee ragga iyo kuwa caaqilaadka ee dumarka ee reer galbeedka maraykan iyo reer yuruba leh hadalladooda wax ka mida waan idiin akhrila laakiin wakhtigaan igu kaalmaynahayn in badan oo ka midii murugo awgeed bay la ooyaan oo qalbigoodu uu la googo'a waxa ay ka ooyayaan waxay tahay ka murugaysan yihiin yacnaa bohosha ama godka aadka u madow ee wasakhda ah ee dumarkoodu ay ku dhaceen fii bilaadihim markii gabadhii gurigeedii ay ka baxday ee rag ay dhex gashay ee ay la baratantay waxaanay ictiraafeenay qirteen islaamku dumarka siduu u karaameeyey u sharfay iyo mansilada uu dhigay mabda' dhigay haba yaraatee inaanu jirin ilaa qaarkood ay yidhaahdeen almar'atu fi lislaami malika gabadhu islaamka dhexdiisa waa boqorad weeye markaa waxaa laakiin wax laga murugooda ah waxaa wax laga murugooda ah in halkaa iyagu ay ku soo dhammaadeen way soo socdeen socdeen nihaayadoodu waxay noqotay inay ka ooyaan ay ka murugoodaan socodkaa dheera ay soo galeen iyo shaqada adaga ay qabteen halkii iyagu ay ku soo dhammaadeen arrinkoodu ku soo afjarmay ee muslimiintii maanta in badanoo ka mida ay doonayaan inay inay ka bilaabaan waxaan kusoo gebagabaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina siiyey nuur kitaab nuura iftiinah ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa wax ka maqaniba aanu jirin kaasay tahay inaynu ka shaqayno sidii bashariyada u xukumi lahaa oo qof waliba naftiisa ugu toosin lahaa intuu barto oo qof waliba dadka kale u gaadhsiin lahaa si ummaddu ay u hagaagto madax hagaagsan ay uga soo dhex baxdo oo ilaahay diintiisa ku maamusha dantoodana u ilaalisa laakiin inooma haboono walaalayaal inoomana bannaana intaynu ilaahay kitaabkiisa iskaga tagno inaynu ku bedelanno dimuquraadiyad iyo wax ka farcamay atastabdiluuna aladii huwa adnaa bialadii huwa khayr maka hoose ayaad qaadanaysaan oo kii khayrkii wanaagga lahaana waad ka tegaysaan kitaab ullahi baynana ilahay kitaabkiisii baa ina dhex yaalla wa sharcu llahi bayna adhurina ilaahay sharcigiisii baa ina dhex yaalla oo la akhriyaa laynoo sheegaya markaasaa intaynu iskaga tagno addimuquraatiya addimuquraatiya waxaan leeyahay weliba dadka dalabatulcilmiga dumarka waxa weyaan daaciyaadka ee lagu dayanayo waxa waa inay aad iyo aad isaga ilaaliyaan wallahi huma billaahi huma tallaahi qof waxaa dhex galay oo marka hore